guddiga iyo culimada gacanta ku haysa dayactirka masjidka towxiid oo ku yaala laanta heegan xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa bulshada ka codsaday in laga qayb qaato dayactirka masjidka masjidka ayaa waxaa burbur xoogan kasoo gaaray qeybaha mutuleelka iyo mixraabka taasi oo la doonaya in wax laga qabto maadaama fuud aynagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan macalin sakariye siyaada qane imaamka masjidka towxiid ayaa ka warbixiyey baahiyaha masjidka isaga oo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dayactirka masjidka masjidu towxiid biibaxadii waxay gaarsiisatay dhibaato aada u weyn ayay gaarsiisatay ayada oo dumin ku keentay qaybta hore mixraamka iyo wejiga hore masaajidka dhan ay biyihii ay awooddii say ugu dhacayeen ay foqeen dhibaatada kale ay gaarsiisadeen waxay ahayd masjidka waxaa yaallay rooggii weynaa ee buushka ahaa rooggiina waxaa ayadana biibaxada dhibaatay u gaarsiisatay gebigiisa masaajidka waa laga fujiyey qaybta dambe oo iskaga tiirsan yahay masaajidka wuxuu u baahan yahay dayactiraad fara badan uu u baahan yahay haddana waxaa soo aadan bishii ramadaan mutuleelkii meelo badanaa ka jabay biyahaasay derbiga u garaacayeen derbiga wuu sikaday mutuleelkiina waa uu jajabay mutuleelkaas hagaajin uu u baahan yahay derbigiina istaajin iyo dhisida u baahan yahay masaajidkiina qurxin uu u baahan yahay masaajidkana dad waayeelaa ku tukado xerna kitaab way ku akhrisataa umana adkaysan karaan mutuleelka inay ku fadhiyaan qofka haddii u daqiiqada oo fadhiya mutuleelka lagu ya ka qabana marka dhibaatadaasaa masaajidka haysato dayactir aada u fara badan u baahan yahay bishaa ramadaan nagu soo aadan in la riinjiyeeyo oo riinjiyeyntiisi iyo wax walba u baahan yahay shamiito haddii ay tahay iyo haddii ay jaay ay tahay iyo haddii cadcad ay tahay sida dadkii shaqaynaya ilaan jaayna lama siinayo shamiitana lama siinayo marka waxaan leeyahay masaajidka baahidaas oo qabaa dhammaan muslimiinta ee codka uu gaari doono waxaan ka rajaynaynaa inay masaajidka codsigiisa ay soo aqbalaan masaajidkaas baahi gooniyeedoo qabaa baahidaasna ee dad kale oo kor nooga imaaday nooma xalinayaan dadka muslimiinta lan kolley xalinaayo ayagaa masaajidada dhisi jiray ayagaa roogaga saari jiray ayagaa riinjeyni jiray haddana bulshada waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas ay nala hagaajiyaan baahida oo qabana nala i daboolaan bishaanna waa bishii khayrka badnaad ee sadaqada labalaabka ahayd waxaaba sii jecelnahay shaqada inaan hore u qabanno dadka ajirka ay ka faa'iidaystaan iyo khayrka iyo wanaagga si ramadaanka loogu tukada masjid towxiid waxaa ku yaalaa magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaag gaar ahaan xaafadda buurka ama bacadaha siay dadku u goran ogyihiin masjidka towxiid ayaa ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee lagu cibaadaysto bisha barakeysan ee ramadaan kaasi oo la doonayo in loo diyaariyo muslimiinta gudanaya waajibaadka bishaasi